بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله ولما فرغت من ذكر المعرب ذكرت المبني وانه الذي يلزم طريقه واحده ولا يتغير اخره بسبب ما يدخل عليه wuxuu yidhi walamaa faraqtu markaan ka faaruqay min dikri lmabni mucrabi mucrabki sheegiddiisa markaan ka faaruqay dakartu waxaan sheegay buu yidhi almabniya mabnigii ayaan sheegay matnigu ku sheegay soo ma wa annahu iyo mabnigu alladii inuu yahay midka yalzamu laasimaya dariiqatan waaxidatan hal dariiqo laasimaya mabnigu inuu yahay midka hal dariiqo laasimaya ayaan soo sheegnay walaa yatagayaru aakhiruhu aakhirkiisana uusan isbedelayn bisababi maa yadkhulu caleyh waxa gelaya sababtii dartii inuusan aakhirkiisa isla bedelayn huma markaa kadib qasamtuhu waxaan u qeybiyey mabnigii ilaa arbacati aqsaamin afar qeybood huma qasamtuhu ay qasamtu lmabniya waay waxa la qeybinaya waa mabnigii waxaan u qeybiyey buu yidhi ilaa arbacati aqsaamin afar qeybood mabniyin cala alkasri wa mabniyin cala alfatxi wa mabniyin cala aldami wa mabniyin cala asukuun afartaas ayaan u qeybiyey huma qasamtu almabniya cala alkasri ilaa qismayn halkan wuxuu ka gelayaa marka almabniyu cala alkasri afarta mab afarta mabniga ah mid walba si gaaruu sheikhu uga hadlayaa raximah ullah wuxuu ku hormaray midka ugu horeeya afarta markuu kuu sheegayay muxuu ugu hormariyey almabni cala alkasri asiguu ku hormarayaa marka inuu faahfaahiyo ou tafsiilkiisii galo wuxuu yidhi uma qasamtu almabniya cala alkasri midka kasrada lagu binaynayo waxaan u qeybiya buu yidhi ilaa qismayni laba qeyb qismin muttafaqin calayhi qeyb la ysku waafaqsan yahay naxwu haa-ulaa'i sida haa-ulaa'i oo kale maxaa la ysku waafaqsan yahay in kasro lagu bineeyo waxaa la ysku waafaqsan yahay in kasro lagu bineeyo fa ina jamiica alcarabi carab dhammaantood yaksiruuna aakhirahu aakhirkiisa way kasrinayaan carab oo dhan aakhirkiisay kasrinayaan fii jamiici alaxwaali xaaladaha dhammaantood qismigaa waa qeybta koowaad almabniy cala alkasri waa laba qeybood qeyb laysku waafaqsan yahay iyo qeyb laysku khilaafsan yahay qeybta laysku waafaqsan yahay waa haa-ulaa'i iyo wixii la mid ah oo carab oo dhan ay ku binaynayaan cala alkasri carab oo dhan markii la leeyahay waxaa waaye luqaadkooda kala duwan qabaa'ilkooda kala duwan waxay isku waafaqsan yihiin in haa-ulaa'i lagu bineeyo cala alkasri macnaha in la hoos dhigo fii jamiici alaxwaal xaaladaha dhammaantood oo waxaad leedahay jaa-a haa-ulaa'i ra-aytu haa-ulaa'i marartu bi haa-ulaa'i haa-ulaa'i mar walba waa mabniyun cala alkasri kasraa lagu binaynayaa qeybtaasi waa muttafaqun calayhi waa laysku waafaqsanya fii jamiici alaxwaali muxuu ula jeedaa yacni fii xaali alrafci wa fii xaali alnasbi wa fii xaali aljar intaba jamiicu alaxwaal sidaasuu ula jeedaa xaaladaha dhammaantood waxaa lagu binaynaya cala alkasri caamilka gelaya ha noqdo mid marfuuc dalbaya ha noqdo mid mansuub dalbaya ha noqdo mid majruur dalbaya xaaladaha dhammaantood cala alkasri baa lagu binaynaya wa qismin iyo qeyb ayaan u qeybiyay buuri mukhtalafin fiihi laysku khilaafsan yahay mukhtalafin fiihi qeyb laysku khilaafsan yahay wa huwa qeybtaasina waxa waaye xadaami wa qataami wa naxwihimaa mukhtalaf laamka waa kor dhigaysaa mukhtalif dhihi mayse waa mukhtalafun fiihi ay wa qismin mukhtalafin fiihi waa qeyb la ysku haysta macnaha waa la ysku khilaafsan yahay haddii mukhtalaf la yidhaha muxuu noqonayaa oo la kor dhigo ism mafcuul waayo ism mafcuulna muqayaru siiqa laga keena soo maa hadda macdan sida muqayaru siiqa in loo fasilaa rabaa laakiin mukhtalif haddaad tidhaahdo waa mid khilaafsan isim faacil waayo waa qeyb marka la isku khilaafsan yahay cidda isku khilaafsan lama sheegin wa huwa xadaami wa qataami wa naxwihimaa sida xadaami iyo qataami iyo wixii la mida oo wixii la mida maxay yihiin min alaclaami almu'anahati a oo ka mid ah aclaamta mu'anahada ah ama min alaclaami almu'anahati ah aclaamta mu'anahada ah allatii aclaamtaasoo jaa-ad timid calaa wasni facaali wasniga facaali ku timid xadaami iyo qataami waa tusaalo wa naxwihimaana shiikhu waa yidhi wixii labadaa la mid ah maxaa daabitku yahay daabitka waxa uu kuu sheegay wey waa kullu calamin mu'anahin calaa wasni facaalin waa calam walba oo mu'anath ah calaa wasni facaalinna ku yimaada daabitkaasad qaadanaysaa kullu calamin mu'anahin calaa wasni facaalin calam walba calamka waa la yaqaan soo maa macrifadu ka mid ahaa mu'anath ah mu'anath maxaa ku baxaya mudakaraa ku baxaya calaa wasni facaali facaali wasnigeedana ku yimaada maxaa ku baxaya waxaan wasni facaali ku imaan magacyo mu'anatha oo wasankaas aan ku imaanaa ku baxaya daabitkeedu marka waa mik midka xadaami iyo qataami iyo wixii la mid a macnaha waxaa loola jeedaa waa wixii calam ah mu'anath ah wasniga facaalna ku yimaada qeybtaasi waa laisku khilaafsan yahay binaha lagu binaynayo cala alkasri wa amsi iyo amsi ayadana waa qeybta labaad oo laisku khilaafsan yahay idaa aradta bihi lyowma idaa aradta haddaad ula jeedo bihi ay bil amsi amsida aada isticmaalayso haddaad ula jeedo alyowma aladii qabla yowmik maalinka maalinkaada ka horeeya kelimadda amsi laba macno baa loo isticmaalaa amsi horta sideeda macnaheedu waa maxay waa shalay markaad amsi leedahay laba arrinba waa suuragal inaad ula jeedo shalaydii mucayanka ahayd shalay soo mucayan ma ah maanta masalan waa arbaco shalay maxay ahayd talaado inaad talaadada ka wado marka waa cayintay waxaa kaloo amsi loo isticmaalaa maalinka aada joogto maalmihii ka horreeyey mucayan ma ah mucayan ma ah dadka qaarna way isticmaalaan soomaalida hadda qaara waxay isticmaalaan wuxuu ku leeyahy waxaasi waxaa shalay dhaceen buu leeyahay shaladii kama wado talaadadii ulama jeedo ee muxuu ula jeedaa maalmo horey dhaceen waay maalinkan maalmihii ka horreeyay dhaceen waay marka amsi labada way noqotaa inaad ula jeedo maalinka aada joogto maalinka ka horreysay markaas waa mucayan waa cayintay waa maalin gaar ahoo tilmaaman iyo inaad ula jeedo maalinka aada joogto maalmihii ka horreeyay markaas mucayan miya markaa mucayan ma ah sheikhu hadda wuxuu kugu qeydayaa marka midda mucayanka ah amsida markii mabniya cala alkasri ay taho laysku khilaafsan yahay waa markii aada ula jeedo maalinka aada joogtay maalinka ka horeeya idaa aradta bihi haddaad ula jeedo alyowma aladii qabla yowmik maalinka maalinkaga ka horeeya haddaad doonayso inaad sheegto maalinka aada joogto maalinkii ka horreeyey fa amaa baabu xadaami wa naxwihi amaa baabka xadaami iyo wixii la mida wuxuu usoo noqonayaa inuu faahfaahiyo khilaafkii marka soo muusan dhihin qismi laysku khilaafsan yahay qismiga laysku khilaafsan yahay laba qaybooduu sheegay xadaami iyo baabkeeda baabkeeda muxuu ahaa waa kullu calamin mu'anahin calaa wasni facaal kuwaasaa baabkeedii ah xadaami iyo baabkeedii iyo amsi haddaad ula jeedo maalinka aada joogto maalinka ka horeeya waa laysku khilaafsan yahay buuyi see layskugu khilaafsan yahay hadduu rabo inuu faahfaahiyo wuxuu yidhi fa amaa baabu xadaami wa naxwi amaa baabka xadaami iyo wixii la mida fa ahlu lxijaazi yabnuunahu cala alkasri mutlaqaa reer xijaaz yabnuunahu waxay ku binaynayaan cala alkasri kasre ayay ku binaynayaan mutlaqan mutlaqan muxuu ula jeedaa saddexda xaaladoodba wey mutlaqan waa saddexdii xaaladood oo icraabta mar walba waxay ku binaynayaan cala alkasri ama caamilka gala ha noqdo mid marfuuc raba ama mid mansuub raba ama mid majruur raba mar walba cala alkasri bay ku binaynayaan mutlaqan fayaquuluuna waxay leeyihiin jaa-atnii xadaami wa ra-aytu xadaami wa marartu bixadaami kaasay leeyihiin oo markaad icraabayso jaa-atnii waxay ka kooban tahay ficil iyo jaa-atnii maxay ka kooban tahay ficil iyo mafcuul bay ka kooban tahay xadaami waa faacilkii wey waxaad leedahay mabniyun cala alkasri fii maxali rafcin faacil baad leedahay mabniyun cala alkasri wara-aytu xadaami waxaa leedahay mabniyun cala alfatxi mabniyun cala alkasri fii maxali nasbin waa mafcuulu bihi wa marartu bixadaami waa mabniyun cala alkasri fii maxali jarin oo bacdihi ku jaranta idan saddexda xaaladoodba maxaan ku binaynay kasran ku binayn waxaan leenahay mabniyun cala alkasri waana xarakada saaran wey qowlkaasi iyo hadalkaasi waa hadalkii reer xijaaz ahlulxijaaz sidaasay ku bineeyaan wa calaa daalika arrinkaasina waxaa ku taagan qowlkaas waxaa ku taagan qowlu shaaciri shaacirkii qowlkiisa ku yimid arrintaa falowla almuscijaatu min allayaali lamaa taraka alqataatiiba almanaami idaa qaalat xadaami fasadiquuha fa ina alqowla maa qaalat xadaami shaacirka hadalkiisa wuxuu ku socday qowlkii reer xijaaz weeye falowla almuscijaatu haddii aysan jiri lahayn almuscijaatu waxyaabaha iscaajinaya oo wax kicinaya muscijaadka waa waxyaabaha qofka qalqalka iyo murugada gelinaya min allayaali habeenada xaggooda haddaysan muscijaad iyo waxyaaba dadka qalqal geliya aysan jiri lahayn lamaa taraka alqataa shimbirka la yidhaahdo qataa kamuusan tageen tiiba almanaami hurdadii macaankeedii wanaaggii hurdada kama tageen shimbirkaas waxa soo kiciya waa dareen jira waay waxyaaba muscijaad oo habeenkii dhacayo culays leh darteeduu hurdada uga tagaa ou la duulaya oo la haadaya idaa qaalat xadaami gabadha la yidhaah xadaami hadday tiraahdoy wax sheegto fasadiquuha rumeeya warkeeda qaata gabadhaasi fa ina alqowla maxaa yeelay qowlka iyo hadalka xaqa ah ee dhabtaa maa qaalat xadaami waa waxay xadaami tiraahday buu qaacido qaado oo xadaami warkay sheegtay yaan la soo celin buu leeyahay warkeedu xaq waayo warkeedu run waayo gabadhan xadaami ninka horta sidaan dhahaya abyaadan iskale waa ninkeedii waxaana sabab u ahaa bay yidhaahdeen qabiilkeedii iyo qabiil kalea dagaalamay xadaami qabiilkay ka soo jeeday qabiil kaleoo carabti ka mid ah dagaalkiibaa waxaa lagu jabiyey qabiilka ayada ay ka soo jeeday way guureen oo way qaxeen meel fog ayay degeen oy iga fogaanayeen goobtii dagaalka qoladii marka cadowga ku ahayd ayaa kusoo dheelmadeen ayagoo raba inay sii baabi'iyaan wixii ka haray ee qabiilkeeda ka tirsan markay kusoo dheelmadeen fardihii iyo shanqartoodii ayaa shimbirihii kasoo kaceen shimbiraha alqataa hadda uu ku sheegayo shimbirahaasina waa shimbiro sida qaalibka ah habeenkii ma kacaan ilaa in dareen jiro mooyaane kiciddooda waxbaa sabab u noqda ay ka cararayaan marka ama argagax geliya shimbiro fara badanaa marka soo duulay waxay soo dulmareen xadaami iyo qoyskeedii yacnii dadkii ay ka soo jeeday gabadhu marka gabarh caqli badan ay ahayd shimbirihii markay aragtay waxay tidhi dareenaa jire meesha ha laga guuro shimbirahan waxa soo kiciyey wax sahlan maahan bay tii inay soo dheelmadaan waxa keenay colaadaan ugu soo wajahan qisada culimmadu qaar waxay sheegeen in la aqbalay markiiba oo qoyskeeda ay meesha ka guureen sidaasna ay ku badbaadeen qaarna waxay yidhahdeen waa laga madax adeegayo cadowgiibaa inta ku yimid ou qabiilkii xoogaa ka laayay markaa kadib ay baraarugeen bay yidhahdeen waxaa kaloo la sheegaa inay aragtideedu dheerayd oo xagga indhaha ama aragtida ay aada u dheerayd oo waxay yidhahdeen saddex maalmood meel loo socday wax ka arki jirtay yidhahdeen yacni waa masaafo fog waay marka meel fogay wax ka dareentay le ama ay wax ka aragtay ninkeeda marka wuxuu leeyahay war gabadhan caadi ma ahana waxay sheegta hala qaato idaa qaalat xadaami fasadiquuha fa ina alqowla maa qaalat xadaami hadday wax sheegto warkeeda rumaysta buuy yaa la dheelisanin warkeeda maxaa yeele horaa loo tijaabiyey in warkeeda uu dhabiya aragti keliya ma ahe waxay isku darsata bay yidhahdeen aragti iyo caqli labadaba aragti iyo caqli oo baraaruga dadku waa kala baraarug badan yihiin shimbirahan haadaya ayadu dareen ay ka qaadatay bacdamaa dadka qaar ay u arkayeen inay wax caadiya iska yihiin laakiin ayadu waxay tihi waxaan wax caadiya ma ah waxaa shimbirkan jiifka kasoo kiciyey colaad soo wajahan waaye bit cadow baa soo dheelmanaya shaahidka waxaa waaye idaa qaalat xadaami fasadiquuha xadaami hadda mowdica ay taallo waa maxay mowdic faacil waay waa mabniyun ala cala alkasri fii maxali rafcin faacil waay mowdic labaadna waa la mid fa ina alqowla maa qaalat xadaami waa mowdic faacil waay labadaba waxaa lagu bineeyey cala alkasri ayaa lagu bineeyey dariiqadaas ama qowlka beytkan wuxuu waafaqsan yahay luqatu ahli lxijaaz marka maxaa yeele ayaga mutlaqan cala alkasri ayay ku binaynayaan xadaami iyo wixii xadaami labaab ah fadakarahaa fi lbeyti beytka wuxuu ku sheega buu yidhi maratayni laba mar maksuuratan xaalay tahay mid kasrisan xaalay tahay mid la kasriyey laba jeeruu beytka ku sheegay kelimadda xadaami maca annahaa faacil ayadoo lala qabo inay faacil tahay waa faacil haddana maca daalika laba jeer ayuu beytka wuxuu ku sheegay maksuuratan taa waxay daliilu tahay marka inay tahay mabniyu cala alkasri waana luqatu ahli lxijaaz qaala waftaraqat banuu tamiimin firqatayni weli waxaa laga hadlayaa waa xadaami iyo baabkeedii wey waftaraqad banuu tamiimin reer banuu tamiim waxay ku kala tageen firqatayni laba ko laba qaybood way iskhilaafeenoo way kala tageen banuu tamiim firqatayni laba qaybood ayay ku kala tageenoo u qaybsameen oo maxay ugu qaybsamayaan waa fii xadaami iyo wa baabiha ayay iskugu khilaafeen fa bacduhum qaarkood ay bacdu tamiimiyiin yucribu dalika kullah waxyaabahaasoo dhan wuxuu icraabayaa icraaba maa laa yansarif maa laa yansarifka icraabtiisa buu icraabayaa bidami rafcan wa bilfatxi nasba wa jaraa bidami damo ayuu icraabayaa rafcan ay xaalat arafci yacni xaaluu yahay mid rafca jooga damu icraabayaa wa bilfatxi wa bilfatxi fatxa ayuu icraabayaa nasban wa jaran xaaladda nasbada iyo xaaladda jarkana wuxuu icraabayaa fatxa soo saas ma ahayn maa laa yansarifkii maa laa yansarif fii xaalati rafcina waa dama fii xaalati nasbi waaljari waa fatxa saasay ahaan jirtay sidaasay icraabayaan qola ka mida banutami banuu tamiim xadaami iyo baabkeeda waxay leeyihiin waa baabu maa laa yansarif maa laa yansarif baabkiisii wey walmaanicu min asarfi muxuu yahay maxaa sarfiga u diiday marka haddii sidaa la yidhaahdo siibaweyhi raximah llahu tacaala wuxuu leeyahay waa lilcalamiyati waalcadli calamiya iyo cadli darteed ayaa loo diiday buu yidhi waa lilcalamiyati waalcadli can faacilatin waalcadli can faacila cadligu soo ma ahayn mid meel laga soo leexiyo faacila ayaa laga soo leexiyo facaal waxaa laga keenay faacila sida aan u dhihi jirno cumar waxaa laga keenay min caamira la dhihi jiray soo maha sidaasoo kale waayey buu yihi siibaweyhi saasuu ugu macneeyey banuu tamiim markay dheheen waa maa laa yansarif maanica sarfiga u diidaya waa alcalamiya waalcadl waalcadl can faacila can faacilatin wa qaala almubarid wa qaala almubarid lilcalamiyati waltaaniis almacnawi wa qaala almubarid lilcalamiyati waltaaniis almacnawi ka zaynab wa qaala almubarid lilcalamiya waltaaniis almacnawi ka zaynab mubarid wuxuu leeyahay waxaa sarfiga u diiday waa lilcalamiya waltaaniis almacnawi ataaniis almacnawi waa la yaqaan soo maha sida zaynabi wixii lamida waay waa magac mu-anasku ay leeyihiin waa magac loogu talagalay ama uu leeyahay dhidiga magacaasoo aysan la soconin taa u ta'niis lama socdo sida zaynab oo kale waay marka qoladaani waxay ka dhigeen maalaa yansarif maalaa yansarifku cilooyinkiisu labalabay iskula socon jireen markii laga reebo laba cillo soo maahayn oo labadu mid walboo ka mida taquumu maqaama alcilatayn la yidhi kuwaani marka labadii ma ahan waa kuwii labalabada iskula socday alcalamiya maca ta'niis almacnawi ama alcalamiya maca alcadli sida siibaweyhi uu yihi saasay maalayansarif ku noqdeen fa taquulu waxaad leedahay jaa-atnii xadaamu bidami wa ra-aytu xadaama wa marartu maxaan leedahay meeshaan bixadaama ayaan leedahay wa marartu bixadaama maxaa yeele maalaa yansarif waay biaxmed oo kale wa axmeddaasoo la dhihi mayn markuu xarfujar ka galo sidii oo kale wa tanwiin ma la ogol yahay horaan usoo marnay maalaa yansarifka tanwiin ma aqbalo jaa-atnii xadaamu waa faacil waa marfuuc calaamatu rafcihi damatun daahiratun fi aakhiri bal markaa mabni waa ka baxay ogow mucrab waay markii calaa qowli reer reer bani tamiim qowlkan koowaad ay qabaan ilaa ayagaa laba qolo noqday qolada tidhi xadaami iyo baabkeedu waa maa laa yansarif mucrab ayay ka dhigayaan mucrabaa laga dhigayaa maa laa yansarifku soo mucrab maahayn mucrab uu ahaa waa mucrab waxaan leenahay marka jaa-atnii xadaamu waa faacil waa marfuuc wa calaamatu rafcihi damatun daahiratun fi aakhirihi waxaad leedahay ra-aytu xadaama waa mafcuulu bihi mansuub wa calaamatu nasbihi fatxatun daahiratun fi aakhirihi wa marartu bixadaama waxaad leedahay waa majruur wa calaamatu jarihi alfatxa niyaabatan can ilkasra liannahu ismun laa yansarif waa taqaanaan icraabtaasi horaan wax badan usoo marnay dariiqaasay mariyeen reer banu tamiim qolo ka mid ah waa hal qole e wa akharuhum damiirkii u noqonayaa ay akharu tamiimiyiin waay wa akharuhum reer banu tamiim badankood yafsilu wuxuu kala saarayaa bayna maa kaana aakhiruhu raa-un midka aakhirkiisu ay ra' tahay ka wabaari ismun liqabiilatin sida wabaari oo magac qabiil ah wa xadaari ismun likowkabin oo magac xidig ah wa safaari oo ismun limaa-in magac biyo ah maxaa u dambeeya kulligood yaa ra' baa u dambeeya waxay kala saareen midka midka midka ra' u dambeeya fa yabniihi cala alkasri wuxuu ku binaynayaa marka bacdigaasi ama badankoodba kasray ku binaynayaan kalxijaaziyiina sida reer xijaaz oo kale wey iyo waxay u qaybiyeen wamaa laysa aakhiruhu ra midaan ra u dambeynin ka xadaami wa qataami fa yucribuhu wuxuu icraabayaa markaa icraaba maa laa yansarif maa laa yansarif icraabtii reer banu tamiim laba firqo waay firqada koowaad hal dariiqay qaadeen wax tafsiilina ma gelin waxay yidhaahdeen xadaami iyo baabkeedu maa laa yansarif baabkiisa waay markii lasoo koobo xadaami iyo baabkeedu waa baabu maa laa yansarif halkaasay mariyeen agarka banutamiim waxay yidhaahdeen waa la kala saaraya way kala saareen waxay kala saarayaan waa maxay xadaami iyo baabkeeday kala saareen waxay u kala saareen mid ra' u dambaysa iyo midaan ra' u dambeyn wixii ra' u dambaysa isku baabay ka dhigeen oo waxay yidhahdeen waa mabniyu cala alkasri reer xijaazay ku waafaqeen wixii ra' u dambaysa reer xijaazay ku waafaqeen waxaan ra' u dambeynna reer banu tamiimkii ayaga ka tirsanaa ayay ku waafaqeen reer banu tamiim waxay ahaayeen maalaynsarif inay wax dhan wada dheheen soomaa qoladii hore qoladii hore waxay ku waafaqeen waxaanan ra' u dambeyn amaa wixii ra' u dambaysa waxay yidhahdeen waa mabniyu cala alkasri tafsiilkaasay geliyeen taasi marka waa xadaami iyo baabkeeda xadaami baabkeeda hadda magacyadan uu sheegoo dhan calaa wasni xadaami calaa wasni xadaamiyay ku socdaan soo maa facaali waay xadaami wabaari xadaari safaari qataami kulligood calaa wasni facaali waay kulligoodna waa asmaa lilmu'anath mu'anathay magacyo u yihi mu'anathkaasi ha noqdo mid xaqiiqiya ama ha noqdo mid majaaziya mu'anathkusa labadaas ma ahayn qoraxda haadihi shamsu maan leenaha waa la ta'niisiyaa soo ma xaqiiqa miya xaqiiqa ma ah majaaz waay xaqiiqa ma ah marka mu-anadku ama xaqiiqi ha noqdo ama mid majaaziya ha noqdee calam walba oo mu-anath u sugnaada calaa wasni facaalna ku yimaada waa baabu xadaami waay waa baabu xadaami ama ra-a u dambayso ama miim ha u dambeeyo ama wax kale ha u dambeeya laakiin reer banu tamiima ayaga waxay u kala qaadeen siday u badan yihiin qoladooda ugu badana waxay u kala qaadeen wax ra u dambaysa iyo waxaan ra u dambeynin wixii ra u dambaysa waa mabniyu cala alkasri waxaysan ra u dambeynna waxay yidhaahdeen waa baabu maa laa yansarif maa laa yansarifkii baabkiisii waay wa amaa amsi amaa amsi ilaan waa labadaasuu sheegay in khilaaf ka jiro ou yidhi waa la isku khilaafsan yahay kasrada saaran oo lagu binaynayo wa amaa amsi idaa aradta bihi alyowma aladii qabla yowmik amaa amsi haddaad ula jeedo maalinka maalinkaaga ka horeeya fa ahlulxijaazi yabnuunahu cala alkasri reer xijaaz kasray ku binaynayaan fa yaquuluuna waxay leeyihiin madaa amsi wactakaftu amsi wamaa ra-aytuhu mud amsi saasay leeyihin madaa amsi shala ayuu tegay wactakaftu amsi shala ayaan ictikaafay wamaa ra-aytuhu ma arag mud amsi laga soo bilaabo shalay maana arag markaasna shaladiiya maxaad ula jeedaa maalinka aada joogto maalinka horreeyaad ula jeedaa bilkasri kasre ayaad akrinaysaa fi fi laxwaali halaathati saddexda xaaladood saddexda xaaladoodba waa mabniyu cala alkasri qaala shaaciru shaacirku wuxuu yidhi manaca albaqaa'a taqalubu shamsi wa tuluucuhaa min xaysu laa tumsi wa tuluucuhaa xamraa'a saafiyatan wa guruubuhaa safraa'a kalwarsi alyowma aclamu maa yajii'u bihi wa madaa bifasli qadaa'ihi amsi manaca albaqaa'a baaqinimo waxaa diiday taqalubu dah taqalubu shamsi isrogroga qoraxda adduun in lagu baaqi noqdo waxaa diiday isrogroga qoraxda qoraxda way isrogaysaa waa soo baxaysaa waa dhacaysaa waa soo baxaysaa taasaa diiday buu yidhi in adduunyo lasii joogo wa tuluucuhaa waxaa kaloo baqaagaya yacni baaqinimada diiday soo bixidda qoraxda ay ka soo baxayso min xaysu meel laa tumsii aysan ku galabaysan galabti meeshay u dhacda meelaan ahayn soo bixidda ay ka soo baxayso ayaa diiday buu yidhi adduun in lagu baaqi noqdo wa tuluucahaa iyo qoraxda soo bixiddeeda xamraa'a xaalay tahay mid gaduudan saafiyatan oo saafiya soo bixidda ay soo baxaysaa baqaaga diiday wa guruubuhaa iyo dhiciddeeda ay dhacayso safraa'a ayadoo jaallo ah kalwarsi oo geedka haruudoo kale ah warsiga waa geedka haruudda laga sameeyo sidaasoo kale ayadoo ah dhicitaanka ay dhacaysa ayaa diiday in adduunya lagu baaqi noqdo alyowma maanta aclamu waxaan ogahay maa yajii'u bihi waxa uu la imaanayo maanta wuxuu la imaanayo waan ogahay macnaha wuxuu ka wadaa waa dhex joogaaho wixii xaaladahaas aan dhex jooga i asiibaya iyo waan ka warqabaa wa madaa waa tegay buu yidhi waxaa la tegay bifasli qadaa'ihi qadihiisa iyo qadartiisa kala faslinteeda iyo kala saariddeeda waxaa la tegay amsi shalay ayaa la tegay shalay ayaa waxay la tagtay kala saaridda arrintan amsi maxay tahay hadda icraab ahaan faacilkii madaa w wa madaa bifasli qadaa'ihi amsi amsi waa faacilkii madaa meeshaasna waa meesha uga socdo wuxuu leeyahay shaacirkan adduunya lagu baaqi noqon maayo in la sii jooga adduunyadana waxaa diiday isrogroga qoraxda hadalkaani hadal fiican ma ahan waa hadal carabtii jaahiliyadu ay caado u ahayd oo ah in ashyaada loo nisbeeyo ila zamaan zamanada in loo nisbeeyo xoogaa waxaadna moodaa meeshaasi inay kasoo urayso qowlkii dahriyiinta kuwii dhihi jiray maa yuhlikunaa ila dahr zamanka mooye wax kaloona halaagaya maleh warkiisu sidaasu u dhadhamayaa oo wuxuu leeyahay adduun in la baaqi noqdo waxaa diiday taqalubu shamsi macnaha qoraxda isrogrogayso saasaa lagu dhimanaa buu ka wada se qoraxda isku rogrogaysaa la iska baaba-ayaa dahriyiintu sidaasay yihahdaan soo ma adduunyadan ku noolnaha waxay leeyiin wax wax dilaya ma jiraane annagaan saa iskaga joogno zamanku isku badbedelayaa marka dambe zamankuna halaagayaa bay leeyiin saasaan iskaga dhammaanayna warkaasina war saxamaa waa caqiida xumo waa waxaa baqaaga diidaya waa allah subxaana wa tacaala oo ku yacni qadaray qof walba ajal u sameeyey waktigiisana uu ku dhimanayo adduunyada dhanna ajalay leedahay xataa adduunyada soo ajal iyo wakti ma laha ay ku halaagsamayso ilaahay ku baabi'inayo kullu man calayhaa faan waxaa adduunya dul saaran oo dhan way dhammaanayaan ilaahay baa baaqi noqonaya subxaanahu wa tacaala wax walba wakti bay leeyihin annaga shaahidka uga soconno waa shaahid naxwiya markii naxwaha la joogana hadda abyaadu maxaqa ama sababaadil laisma weydiiye e waxaa laga raacaa shaahidka naxwigaha laga raca ilaa luqan ka rabnaa luqaduna hadda waxaa wamadaa bifasli qadaa'ihi amsi way amsi waa mabniyu cala alkasri fi maxali rafcin faacil way waana luqatu ahli lxijaaz saddexda xaaladoodba in lagu bineeyo cala alkasri waayahay amsi markii lagu kasri markii lagu bineynayo cala alkasri shuruuday leedahay shuruuday leedahay shan shardi ah waxaa shantaa shardi lagu jamciyey laba beyt ayaa shantaa shardi lagu jamciyey shantaa shardi laba beydaa lagu jamciyey bikhamsi shuruuطin fabni amsi bikasratin bikhamsi shuruuطin fabni amsi bikasratin bikhamsi shuruuطin fabni amsi bikasratin bkhamsi shuruuطi fabni amsi bikasratin إida maa khalaa min al walam yaku sugiraa إida maa khalaa min al walam yaku sugiraa إida maa khalaa min al walam yaku sugiraa وثالثها التعيين فاعلمه يا فتى وثالثها التعيين فاعلمه يا فتى وثالثها التعيين فاعلمه يا فتى وليس مضافا ثم جمعا مكسرا وليس مضافا ثم جمعا مكسرا wuxuu leeyahay bikhamsi shuruudin shan shardi dartood fabni binay amsi amsi amsi waxaad ku binaysaa bikasratin kasra ku binay shardiga koowaad waxaa waaye idaa maa khalaa min al haddii al uu ka marnaado amsi hadduu al ka marnaado waa shardiga koowaad walam yaku sugiraa shardi labaad way oo aan la tasgiirin amsi wa thaalithuhaa shardiga saddexaadna attacyiinu wey attacyiin ma soo marnay yaa waa miduu mar walba shiiquna lahaa idaa aradta bihi alyowm alladii qabla yowmika tacyiinku waa taas haddaad ula jeedo maalinkaad joogto maalin ka horey waa cayinta markaa wa thaalithuhaa shardiga saddexaadna attacyiinu cayimid way inaad ula jeedo maalinkaad joogtay maalinka ka horeysa faclamhu ogow yaa fata dhallinyarow ninkan dhallinyarada ahow sidaa ogow buu leeyahy waa iska tamaamul beytka ku dhamaystiranaya faclamhu yaa fataa walaysa mudaafan mudaaf ma aha shardiga afaraad way lama idaafeeyo amsi markii lagu binaynayo cala alkasri huma jamcan mana aha jamci jamcigaasoo mukasaraa la kasriyey jamcu taksiirna lama yani lama kasriyo buu leeyahy meeqa shardi waayo shan shardi waayo shantaa shardi markii la helo amsi ku binay cala alkasri haddii la waayo mabniyu cala alkasri noqon maysa mucrabay noqonaysa al waa inay ka marnaato waa inaan la tasgiirin waa in la cayimo waa inaan la idaafayn waa inaan jamcu tagsiir laga dhigin soo shan ma aha shantaasi shardi markii laga helo fabni amsi bikasra kasra ku binay markaa waxaa leeda waa mabniyu cala alkasri shantii ayadoo laga helo waa midda beytkan ku jirta midda beytkan ku jirta hadda al kuma jirto soo ma ma la tasgiiriye lama tasgiirin ma cayimanta ma la tacyiiniye mase lama tacyiinin waa la tacyiiniye wuxuu ula jeedaa shaacirka maalinkaas uu joogo maalinka ka horreeya ula jeedaa markuu leeyahay wamadaa bifasli qadaa'ihi amsi shaladii lasoo laga soo gudbay wey waa cayime ma idaafeeye idaafe ma leh jamcu tagsiir lama jamcin idan shuruudii way ku dhan tahay markaasoo kale waxaa leedaha waa mabniyu cala alkasri waa luqatu ahli lxijaaz wuxuu yidhi faamsi fi lbeyti faacilu limadaa wa huwa maksuuru kamaa taraa amsi fi lbeyt faacil wey waxay faacil u tahay limadaa kelimadda madaa bay faacil u tahay ficilka madaa ayay faacil u tahay wa huwa amsiguna maksuurun waa kasrisan yahay kamaa taraa sidaad arkaysaba waa la kasriyey laakiin kasradaas waa binaa soo maa icraab ma ah waa mabniyu cala lkasri waftaraqat banuu tamiimin firqatayn amsi reer banuu tamiim waa isku khilaafeen ayagana reer xijaaz ayagu mar walba muwaafaqay leeyihiin laakiin reer banu tamiim waa kala tagaan reer banu tamiim waxay isku khilaafeen firqatayni laba qolo laba kooxooday noqdeen fa minhum waxaa ka mid ah man acrabahu qolo icraabtay bidamati damo ku icraabtay rafcan fii xaalati rafci wa bilfatxati iyo fatxo qolo ku icraabtay mutlaqan maxaa loola jeedaa yaa maalaa yansarifaa laga wadaa mutlaqan bilfatxati mutlaqan wuxuu ula jeedaa fii xaalati nasbi wa fii xaalati ljari labadaba fatxa lagu ciraabaya maalaa yansarif ay ka dhigeen waa sida xadaami ay maalaa yansarif uga dhigeen qoladaani fa qaala wuxuu yidhi bacdigaani oo ka mida banu tamiim madaa amsu bidami wactakaftu amsa wamaa ra'aytuhu mud amsa wamaa ra'aytuhu mud amsa madaa amsu markaa icraabaysa maxaa leedahay amsu waa faacil mabniyun miyaa leedahay mase marfuuc waay marfuuc waa mucrab waay maa laa yansarif waa mucrab wa calaamatu rafcihi damatun daahiratun fii aakhirihi wactakaftu amsa waxaa leedahay waa mansuuba calaamatu nasbi fatxatun daahiratun fii aakhirihi wamaa ra'aytuhu mud amsa waa majruur wa calaamatu jarihi alfatxa niyaabatan can ilkasra liannahu ismu laa yansarif dariiqaasaad maraysaa qaala shaaciru shaacirka wuxuu yidhi waa shaacir banu tamiim oo qoladan ka mid a wuxuu yidhi laqad ra'aytu cajaban mud amsa cajaa'isan midla sacaali khamsa ya'kulna maa fii raxlihinna hamsa laa taraka allaahu lahunna dirsa walaa laaqiina addahra ilaa tacsa laqad ra'aytu waxaan arkay buu yidhi cajaban la yaab ayaan arkay mud amsa laga soo bilaabo yidhi shalay la yaabaan arkayay cajaa-isan islaamo cajuusooyinaan arkaya buu yidhi oo midla sacaali aada u malaysa buu yidhi dumarkii jinnigaoo kale khamsan oo shan ah ya-kulna waxay cunayaan maa fii raxlihinna wixii guryahoodii aqaladooda ku sugan hamsan si hoose u ruugayaan buu yidhi laa taraka allaahu lahunna alla ugama taga buu yidhi dirsan goos ilaahay ugama taga ilkaha allaha ka daadiye waa habaaraya walaa laaqiina dahra zamankoo dhanna lama kulmaan buu yidhi ilaa tacsan ilaa dhibaato iyo halaag mooye wax kale lama kulmaan xoogaa waa baahanaayo raashinkii ka qarsadeen marka waa habaartamaya maadaama waxay ka sii waayeen wuxuu leeyahay ninkan shaacirka ah laqad ra'aytu cajaban mid amsa shalay laga soo bilaabo layaabaan arkay bu waxay yidhahdeen culammada soo safara oo wuxuu soo maray naago meel ku meel ku cuntaynaya hadda musaafiru ahaaye wuxuu rabay in xoogaa raashinkii laga siiyo ayaguna waa gara waayeeno waa isku koobeen raashinkii meeshaasuu ka carooday ninkan shalay laga soo bilaabo layaabaan arkaybu cajaa-isan mithla asacaali asacaali waa jamcu siclaatun waa jamcu siclaatin jamcu siclaatin waa siin jamcu siclaat wa hiya inaatu shayaadiin waa shayaadiinta dhidigooda wey dhidiga shayaadiinta cajaa-isan midla sacaali khamsa ya'kulna maa fii raxlihina hamsa laa taraka allaahu lahuna dirsa shaahidka hadda waa xaggee mud amsaa wa mud amsa amsaa alifta ku jirta iska daa alif aliطlaaq waayo shicirku ku dhamaystiranaya laakiin mud amsa wa maxaa la leeyahay mud amsa amsa waa mud soo kama mid ahayn kuwa waxjaro soo kama mid ahayn waxaa leeyahay amsa waa majruur wa calaamatu jarihi alfatxa niyaabatan can lkasra liannahu ismu laa yansarif waa qolada reer bani tamiim ka mida qowlkii ay qabeen ayuu beytkan uga faqsan yaha wa minhum waxaa ka mid ah reer banu tamiim man acrabahu man baa ka mida acrabahu icraabay amsi bidamati dama ku icraabay rafcan fi xaalati rafci wa banaahu cala alkasri kasrana ku bineeyey nasban wajaraa amsi buu kala qaaday qeybtan amsi kala qaadeen waxay yidhahdeen markii xaalatu rafce la joogo waa icraabeynaa markii xaalatu la joogo annasb waljar waxay yidhahdeen waan binaynaynaa amsi waxay u kala qaadeen maray mebni tahay iyo maray mucrab tahay maray mebni tahay maray mucrab tahay waxay yidhahdeen waa markii xaalatu rafci joogto waxaana ku icraabeynaa damo calaamadii rafcada damo waayaan leenna waa mucraba laakiin markay joogto fii xaalati nasbi fii xaalati ljari waxay ku binaynayaan cala alkasri wa banaahu cala alkasri nasban wa jaran bu qoladan warkooda waa waadix soo maa way kala qaadeen tafsiilay geliyeen reer banuu tamiim marka amsi oo isku khilaafeen sida ay iskugu khilaafeen xadaami laakiin reer xijaaz xadaamina way isku waafaqeen amsina way isku waafaqeen ayagoo hal dariiqay mareen amsi iyo xadaamina hal dariiqay mariyeen oo ah in lagu bineeyo cala alkasri dariiqaasay mariyeen reer banu tamiim amsi waxay iskugu khilaafeen qolo tiri waxaa la icraabaya icraabu maa laa yansarif iyo qolo tiri marna waa mucrab marna waa mebni mar waa mucrab waa fii xaalati rafci markay amsi joogto marna waa mebni waa markay joogto fii xaalati nasbi waljari markaasi waa mebni ay leeyihiinna maxay ku binaynayaan cala alkasri waayb reer xijaaziay ku waafaqayaan wa zacama azajaajiyu ninka la yihahda zajaaji wuxuu sheegtay zacama kelimadda ah bimacnaa qaala waa loo isticmaalaa sheegashana waa loo isticmaalaa zacama bimacnaa waa iddacaa asaa sheegtay waay markii sheegasho loo isticmaalayana waxay u badan tahay qofka zacama isticmaalaya oo warka kusoo naqlinaya inuusan ku qanacsanayn warka uu soo naqlinayo shiiqu kuma qanacsana waxa zajaaja uu ka soo rarayo saa darteed zacam uu ka cabire inuusan ku qanacsanayna asaa sheegaya wuxuu yihi wazacama azajaajiyu zajaaji wuxuu sheegtay ana min alcarabi inay carabta ka mid yihiin man yabni amsi qolo ab- amsi ku binaynaysa cala alfatxi fatxa ku binaynaysa inay ka mid yihiin zajaajiya sidaa sheegtay wa anshada wuxuuna soo raray uu soo naqliyey uu tiriyey calayhi ay calaa hada alqowl qowlkan ah in lagu binaynayo amsi cala alfatxi wuxuu usoo tiriyey qowlahu ay qowla shaacir mud amsaa oo beytka ku jirta zajaaji beytka wuxuu u daliishaday amsada ku jirta inay tahay mebni inay tahay sheikhan wuxuu usoo daliishaday reer banu tamiim qowlkoodii soo maaha ay lahayn waa maa laa yansarif oo mucraba zajaaj wuxuu yidhi maye mud amsada beytka ku jirta waxay shaahid u tahay in amsa ay tahay mabniyun cala alfatxi oo qowl carbeed oo jira waaye bu wa huwa wahmun buu yidhi hadalkan zajaaji uu yidhina waa wahmi qalad waaye wasawaabu sawaabkuna maa qadamnaahu waa waxaan hormarinay buu oo ah min annahu mucrabun inuu mucrab yahay gayru munsarifin munsarifna uusan ahayn mucrab maalaa yansarifa inuu yahay sidaasaa sawaaba buu yidhi sidaasaa sawaab markuu ku leeyahay macnaheedu kama wado qowlka bani tamiima saxa laakiin wuxuu ula jeedaa in beytka uu yahay mucrab maalaa yansarifa ninkaana uu yahay nin reer bani tamiim ka tirsan qowlkaasina ay qabaanaa sawaaba ee shiiku ulama jeedo reer xijaaj dariiqa ay ku tageen waxaa ka sawaabsan dariiqan ma ah hadda ma la fahmay zajaaji hadalkiisa ah amsa waa mabniyun cala alfatxi shiiku wuxuu leeyahay maya beytkan shaahid uma ahan mabniy cala alfatxi inuu yahay beytku wuxuu shaahid u yahay in amsa ay tahay maalaa yansarif mucrab ah saasaa sawaaba buu yihi wasawaabu sawaabku waxa waaye maa qadamnaahu wixii aan hormarinay oo ah min annahu mucrabun inuu mucrab yahay hayru munsarifin munsarifna uusan ahayn hadalkan sheikha waxaa la qaba ibnu malik raximah llah fii sharxi tashiil alimaam ibnu malik kitaab wuxuu leeyahay lira tashiil kadibna wuu sharxay markaasu wuxuu u bixiyey sharxu tashiil wuxuu leeyahay asagoo zajaaji radinaya asna qowlka zajaajuu soo naqliyey markaasuu yidhi faqad galita fi ma dahaba ilayhi faqad galita waa qaldamay buu yidhi faqad galita fi ma dahaba ilayhi faqad galita fi ma dahaba ilayhi waاstaxaqa anlaa yucawala calayhi faqad galita fi ma dahaba ilayhi waاstaxaqa anlaa yucawala calayhi faqad galita fi ma dahaba ilayhi waa qaldamay buu yihi fi ma dahaba ilayhi wixii uu ku tegay zajaajo waa ku qaldamay wastaxaqa wuxuuna zajaaji mud mutay anlaa yucawala calayhi inaanba hadalkiisa la jileecsan xaggii anlaa yucawala calayhi anlaa yucawala calayhi macnaheedu waxaa waaye hadalkiisa inaan la ictimaadin oo la fiirin ayuu mutay buy oo la meel la iska dhigo warkiisa maxaa yeele waa qaldan yahay arrintan waa ku qaldamay waayahay qowlkan marka ibnu maalig ibnu hishaam ay isku raaceen asigaa sawaaba sida zajaaji sheegay waa qalad la dhihi maayo waxaa jirta qolo carabta ka mid a oo amsa ku binaynaysa cala alfatxi in la yidhahdo waa qowl qalada ma jiraan carabtu waxay u qaybsameen reer banu tamiim iyo reer xijaaj reer xijaaj waa mamnuuc cala alkasri reer banu tamiim laba iskugu khilaafeen qolo tiri waa maa laa yansarif iyo qolo tiri fii xaalati arafcina waa cala dam yacni waa mar waxaa lagu icraabayaa dama fii xaalati nasbi waljarina waa mabni oo cala alkasriga lagu binaynaya intaasay ahayd soo maha qowlkan saddexaad ee zajaaji uu sheegay uu yidhi carab qaaraa qaba waa lagu qalad xukumay wsawaabu maa qadamnaahu min anahu mucrabun hayru munsarif saasuu yihi sheikhu raximah wa zacama bacduhum qaarkood waxay sheegteen waa qolo kale ana amsa fi lbeyti amsada beytka ku jirta fa ficlun maadin inuu ficil maadiya wa faaciluhu mustatirun faacilkiisana mustatir uu yahay wataqdiiru taqdiirkuna uu noqonayo mud amsa almasaa-u qolo kale waxay dhaheen mud amsada beytka ku jirta waa ficil maadi maxaa la iskugu khilaafay dhen waa mabni iyo waa mucrab waaba ficil maadiya dhen isimba ma ah oo maxaa la leeyahay waxay dhaheen amsadaani waa ficiloo faacilkiisu waa mustatir soo qadar waxay dhaheen waxaa la leeyahay mud amsa almasaa-u laqad ra-aytu cajaban mud amsa waxaan arkay layaab mud amsa almasaa-u markii galabka uu galabaystay laga soo bilaabo galabkii markuu galab gaaray laga soo bilaabo yaabaan arkaya buuyi saasay ku macneeyeen ama ay ku taqriijiyeen qowlkaana asna waa daciif laysa bisaxiix qowl saxiixa ma aha waasaxiixu annahu ismun sida saxiixa waxa waaye amsi inay isim tahay ma aha ficil beeqo qowlaan haynaa hadda oo beytkan loo daliishaday yaa beytkan meeqo qowlaa loo daliishadoon haynaa saddexaan haynaa qolob reer banu tamiim oo maalaayansarifka u daliishaday waana qowlka waana sida saxiixa in maalaayansarif loo daliishado oo qolo banu tamiim ka mid ahaa qabaa qolo zaja- zajaaji iyo ciddii zajaaji waafaqda ah oo ah in lagu bineeyey cala alfatxi oo qowl waayo yidhi oo xadii isagaa ku takhriijiyey ama usoo qaata beytka qolada saddexaad waa qoladan ugu dambeysoo tiri waa ficil maadi saddexda qolona waxaa ugu saxiixsan qoladii ugu horreysay ee maalaa yansarif waaye tiri waana qowl reer banu tamiim ay qabaan khulaasadii markaa haddaan soo khulaaseyno isimkii markuu shiiku mucrab iyo mebni u qeybiyey mucrab waan soo marnay mebniyaan noo dhinnaa soo sidaa ma ahayn mebnigu afar inuu yahu sheegay mabniyun cala alkasri mabniyun cala alfatxi mabniyun cala aldami mabniyun cala asukuun yaa asala afarta cala sukuuna asala afartaasi maadaama mabniga u qeybsamo afarta shiiku wuxuu rabaa inuu mid mid kaaga hadlo oo kugu sharaxo wuxuu ku hormaray almabniya cala alkasri buu ku hormaray kii kasrada lagu bineynayay kan kasrada lagu bineeyo sheikhu raximah llahu tacaala wuxuu u qaybiya laba qaybood taqsiimaadka inaad xifdisaan waxay idiin keenaysaa inay idiin fududaato wixii in la fahmo laba u qeybiyey oo aan mid saddexaad lahayn qismin muttafaqin calayhi wa qismin mukhtalafin fiihi labadaas way soo maa qayb la isku waafaqsan yahay oo war uusan ku jirin iyo qayb la isku khilaafsan yahay qaybta la isku waafaqsan yahay haa ulaa'i iyo wixii lamida wey haa-ulaa'i waa mabniyun cala alkasri biijmaaci alcarab carabta waa isku waafaqsan yihiin arrintaas kulligood markay haa-ulaa'i ku dhawaaqayaan waxay ku dhawaaqaan ayadoo kasro ku binaysa taa xagga iska dhig marka khilaafkeeda warkeedu ma badnaa qismiga labaad ah qeybta la isku khilaafsan yahay laba waayo biri sheikhu xadaami iyo iyo amsi xadaami iyo baabkeeda qataami iyo waxaasi gooni loo sheegi maayo maxaan leenahay xadaami iyo baabkeeda haddaan nidhaa soo qataami kuma jirto waa mu'anath walba calam walba mu'anatha calaa wasni facaal ku socda baabu xadaami dha marka xadaami wa baabuha wa israaci xadaami iyo baabkeeda qeybta labaadna waa amsi waxaa la iskugu khilaafay marka koowaad laba qaybood ahlulxijaaz iyo banu tamiim reer xijaaz ayagu hal dariiqay mareen waxay yidhaahdeen xadaami waa mabniyun cala alkasri fi jamiici alaxwaal saasay ugu dhawaaqeen idaa qaalat xadaami fasadiquuha fa ina alqowla maa qaalat xadaami saasa ayaa dariiqooda ah meel walbay xadaami ku arkaan way kasrinayaan waa mabni cala alkasri qolada labaad waa reer banu tamiim reer banu tamiim xadaami waa isku khilaafeen qolo waxay yidhaahdeen xadaami waxaa la ecraabayaa ecraaba maalaayansarif dariiqii maalaayansarifkay mareen dariiqii maalaayansarifka ayay mareen hal mid inaan baraarugtaanna waan rabaa waxa waaye markaan leenahay reer banu tamiim horta reer banu tamiim naxwo shaqo kuma lahayn laakiin waxaa loola jeedaa hadalkoodii markaan lasoo qaatay ayay waxay waafaqday qaacidadii maalaayansarifka dadkan waa carab hore hadalladay ku hadleena loo daliishadaa carabiga soo maa qawaaciddana hadalladooda lagala soo dhex baxay dariiqadaasay mareen ayaga ayaga say u shaqeeyeena waxay noqotay sidii maalaayansarifka ay u dejiyeen culummada waxaa dejinaya maalaayansarifka ayaga ma ah ayaguna ku dhihi maayaan xadaamiya maalaayansarifa maxaa yeeley zamankooda naxwo ma jirin naxwo ma jirin naxwo kadibaa la dejiyo qawaaciddan la dhigay laakiin hadalkoodii maxaa lagala soo baxay dariiqadii maalaayansarifka loo dejiyey inay waafaqsanaayeen hadalkoodii waa la fahma soo maha reer banu tamiim marka labada qole iskugu khilaafeen qolo waxay marta dariiqii maalaayansarifka maalaayansarifku wuxuu ahaa fii xaalati rafci waa dama fii xaalati nasbi waaljari waa fatxa soo sidaa ma ahayn halkaasay mareen ayaga warkooda jaanibkaasi is ayagaa looga gudbay qolo labaad oo ka mid a reer banu tamiim way kala qaadeen xadaami iyo baabkeedii bay laba u qeybiyeen mid ra qeyb ra u dambaysa iyo qeybaan ra u dambeynin labadaasay u kala saareen waxay yidhaahdeen qeybta ra-da u dambayso mabniyu cala alkasri waayo reer xijaaziya ku waafaqeen wax alla wixii ra u dambaysa waa mabniyu cala alkasri reer xijaaziya ku waafaqeen waxaanan ra u dambeynin oo baabu xadaami ka mid ah waxay yidhaahdeen ama la icraabay icraabu maa laa yansarif dariiqaday mareen waxa waaye waa dariiqadii maa laa yansarifka ayay mareen wixii aanan u dambeynin ra intaas maxaa ku dhan warkii xadaami iyo baabkeedii reer banu tamiim oo laba qowl ah iyo marka horeo reer xijaaziyo reer banu tamiim loo qeybiyey amsi baa soo hartay amsi waxaan soo sheegnay laba macnaba in loo isticmaalo inaad ula jeedo maalinkaad joogto maalinka ka horeeya iyo inaad ula jeedo mid mudlaq ah soomaalida laftirkeeduna waxaa nidhi waa qaara isticmaala dadka qaara waxay ku leeyihiin shalay ayaa waxaas dhaceen oo waxaas waxaa sooti shalay ay dhacayeen maa shaladuu sheega hadda kama wado talaadadii lasoo maray kama wado muxuu ka wadaa maalmo ka horreysuu ka wada haddaad tidhaahdid ama dhab aad u qaadato shalay soo ma ahayn midii maanta ka horreysay wuxuu ku leeyay maya waxaan ka wadaa maalmihii lasoo dhaafay carabtuna sidaasay u isticmaalaan amsida maalinka la joogana waa u isticmaala maalinka ka horreeyey oo mucayanka ah oo sida hadda annaga tusaalaha noo ah talaadadii shala ahayd iyo inay mudlaq taho isbuucii lasoo dhaafo xataa uu soo gelayo amsida hadda laga hadlayo waa midee waa midda aan ka hadlayno waa midda ku saabsan maalinka aada joogto maalinka ka horeeya amsida mucayankaa wey sheikuna waa kuu qaydo wuxuu ku yii idaa aradta bihi alyowma aladi qabla yowmik haddaa ula jeedo amsida noocaasa ayadana waxyaabaha la isku khilaafay kamid ah ay ka mid tahay reer xijaaz waxay ku binaynayaan cala alkasri isma khilaafin ayagu fi laxwaali halaatha waxay leeyin waa mamnuuc cala alkasri dariiqaasay mareen warkooduna khilaaf ma leh reer banu tamiim amsi markay ka hadlayaan way iskhilaafeen haddana soo ma qola amsi waxay yidhaahdeen ay icraabeen icraab maa laa yansarif halkaasay ayagana mariyeen qolo labaad waxay yidhaahdeen amsi waa kala qaadaynaa fii xaalati rafci markay joogto mucrab waaye fii xaalati nasbi waljari markay joogtana waa mabniyun cala alkasri kasraa lagu binaynaa qoladan qowlkooda cajiib waay marka amsidii keligeedahay ayay marna mabni ka dhigeen marna mucrab ka dhigeen ayagoo icraabta u kala duwaaya markaa rafco waxay dhaheen waa mucrab nasbe iyo jar markii la joogana waa mabniyun cala alkasri sidaasaad leedahay od icraabaysaa calaa hada alqowl haddii la tusaaleeyo waxaad leedahay jaa-a amsu haasaad leedahay soo ma markii ay rafco tahay amsu ayaad leedahay waa marfuucaad leedahay wa calaamatu rafcihi damatun daahiratun fi aakhirihi ra-aytu maxaad leedahay amsa miya mase amsi kasray ku binaynayaan ra-aytu amsi waa mabniyun cala alkasri marartu biamsi waa mabniyun cala alkasri nasbe iyo jar halkaasay mariyeen waxay dhaheen waa mabni kasraana lagu binay yay waafaqeen markaa nasbe iyo jarka yay ku waafaqeen reer xijaazay ku waafaqeen reer banu tamiim ayaga labadaas qaybooday u qaybsameen nin la yidhahdo zajaajiya wuxuu yidhi qolo waxaa jirta carabta ka mid oo dhahaysa amsa ayaa lagu dhawaaqayo yacni amsa ku dhawaaqayo fatxa ku binaynaya aaway shaahidkii markii la yidhina beytkan soo marnuu soo qaatay laqad ra-aytu cajaban mud amsa kaasaa shaahida buu yidhi waa la radiyo warkaaga waa wahmi baa leeyihi sawaabna ma aha beytkuna wuxuu shaahid u yahay inay maalaa yansarif tahay ee ma aha inay tahay mabniu cala alfatxi qolo kalea waxay yidhaahdeen amsa oo fil beyt ku jirta waaba ficil maadiya dheh maxaaba la iskugu haystaa amsida aad ka hadlaysaan maba ahee midaan ficil maadi waaye dheh oo amsal masaa-u baa loola jeedaa ayagana qowlkoodu saxiix ma ah labadan qowloodaba marka waa laba qowl oo daciif ah qolada tiri beytka amsada ku jirta waa ficil ma sawaab ma ahe waa isim qolada tiri beytka amsada ku jirta waa mabniyu cala alfatxina sawaab ma ahe waa maalaa yansarif oo ninkaan qolada reer banu tamiim uu ka mid yahay oo maalaa yansarifka ka dhigaysa waa la fahmaa umaleynaa intaasi khulaasada darsiga waa intaas wallahu aclam